allatii axkaam lagama sifayn karo cabaadi sharxulkabiirku ku tilmaamaya cabdalla fawsanna waxa uu ku tilmaamaya sharxiisa waa sifatun lilmacrifa maxaa ka dhalanaya haddii axkaam laga sifeeyo waxaa ka dhalanaya muqalidkii in la yidhahdo waa faqiih culamaduna waxay ku kulansan yihiin ruuxa muqalidka ahi inaanu faqiihi ahayn marka maadaama ay sidaas tahay waxaa laga sifaynayaa macrifadaa laga sifaynaya axkaamta markuu sharciye ku qayday waxa baxaya axkaamtii caqliga ahaa kuwii caadiga ahaa ayaa baxaya alaxkaam alcaqliya masalan waxaa la garanayaa midh iyo laba inay laba badan tahay midhkuna nuskii uu yahay nisful isnayni uu yahay waa xukum caqli ah dabku waa kulul yahay waa xukum xisiyo dareenkaa lagu helay xukun sharciya maaha roobku hadduu hilaaco oo onkado sida khaalibkaa waa biyo dhacaa waa xukum caadi oo caadadaa lagu ogaaday waa nawaadir markaysaga roob hilaacayo onkadayo aan biyo dhacaynin carabtu waxay yidhahaan barqun khulla laa yakun barquka barqan khullada war hilaacaagu hebelow yaanu noqon yacni roobkii markaysaga wacwacda badnaa ee meelu biyo dhigayba aan la arag ninka yidhaha waxan baan samaynaya san baan yeelaya san baan yeelayaa haddana markaysaga waxba laga arkin kaasaa loogu mahmaa waayahay falaslu asalku maa yubnaa waa wixii la dhiso ay calayhi korkiisa lagu dhiso kayruhu yacni wax kale oo aan isaga ahayn lagu dul dhiso waxaa la yidhahdaa asal yambani hadday nusaka qaaridiin qorayaanna waa la mid maa yambani calayhi kayruhu bay noqonaysaa waxay wax kale ku dul dhismayaan ayaa asal la yidhahdaa wlfarcu farcuna maa yubnaa waa wixii la dhiso ay huwa farca calaa gayrihi wax kale lagu dul dhiso oo isagu mabni uu yahay gayrkuna mabniyu calayhi uu yahay kaasna waxa la yaha arc wlfiqhu fiqigu macrifatu axkaami axkaamta in la gartaa la yidhahdaa garashadaas weliba waxay shamlinaysaa oo soo gudagelaysaa in si yaqiina loo garto iyo in si dani haaliga loo garto labaduba waa soo gudagelaya arayga macrifa weliba waxaa soo guda gelaya laba shay waxaa soo gelaya garashadii yaqiiniga ahayd ee si hubaale loo garanayay iyo garashadii daniga khaalibka ahayd labaduba waa soo guda gelaya waayo daniga khaalibka qudhiisa dee macrifo iyo cilmi waa lagu magacaaba fain calimtumuuhuna mu'minaatin waxaa looga jeedaa cilmiga hadda dani khaalibaa looga jeeda waayo inay iimaan leeyihiin oo qalbigooda iimaan ku jiro oo xaqiiqatan mu'minaat inay u yihiin ma garan karo xaqiiqatan inay mu'minaat yihiin ma garan karo waayo quluubta waxa ku jira kama warka mar haddaynaan quluubta waxa ku jira aynaan ka warqabine qowliga ficilun ay tahay waxaynu arkaynaa waxa suurtoobi karta waxay inoo muujinayaan inaynay daacadiyo dhabka ahayd wa miman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min ahli lmadinati maraduu cala nifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum nebi maxamed baa lagu uhi inay munaafiqiin yihiin adigu ma ogin ee annagaa ku og inay munaafiqiin yihiin marka waxa way fain calimtumuuhuna ay danantumuuhuna danan haaliban baa looga jeeda oo aqwaashiiyo ficilka wanaagsani dani haalibay inagu tusinayaan inay muminaadka yihiin marka macrifada waxaa soo gelaysa garashadii yaqiiniga ahayd iyo tii daniga haalibka ahayd wlfiqhu fiqigu macrifatu axkaami xukumada in la garta wey axkaamtaasu asharciyati sharci loo nisbeeyey allatii macrifadaas oo ariiquhaa wadaday ku sugnaatay ama ku muuqatay alijtihaadu dadaal iyo ijtihaad uu yahay ijtihaadku dib buu inooga iman insha allahu tacala walaxkaamu xukumadu sabcatun toddoba weeye alwaajibu waajib wlmanduubu iyo sunne wlmubaaxu iyo mid la baneeyey wlmaxduuru iyo mid la xaaraantinimeeyey wlmakruuhu iyo mid la karaahiyeystoo la nacay iyo wsaxiixu mid markaa saxiixa iyo wlbaatilu mid baila oo aan saxiix ahayn mid walba waa sharxayaayo isagaa ku tacriifin doona alaxkaamu sharciya culamadu waxay u qaybiyaan axkaamu sharciyatu takliifiya wa axkaamu sharciyatu wadciya labadaa qaybood bay uqaybsiya labadaa qaybood bay uqaybiyaan qayb waxay dhahdeen takliifi qaybna waxay yidhahdeen wadci sheikhu labadii nooc buu isugu keen daray axkaamta takliifigii waa shan waa iijaab waa waajibin iyo sunnayn iyo bannayn iyo xaaraantinimayn iyo karaahiyo nicib mutacallaqoodana waxaa la yidhaahdaa waajib iyo manduub iyo mubaax iyo maxduur iyo makruuh laakiin nafsu lxukmi waa maxay waa iijaabun wa nadbun wa ibaaxatun wa xadrun wa karaahatun shantaa xukum mutacallaq axkaamtaasi ku tacalluqdayna waa siduu sheikhu inoo qoraa la yidhaahdaa waajib iyo manduub ila aakhirihi ayaa la shantaasi waxaa la yidhaha axkaam sharciya axkaamu sharciyatu takliifiya axkaam sharci oo takliif loo nisbeeyey wey oo takliif loo nisbeeyey weya takliifku waa maxay takliif waxaa la yidhahdaa ilzaamu ma bihi kulfa aw طalabun faaha bikullin khalqu saaxibu lmaraaqi waa ka yidhaahda wa huwa ilzaamu ma bihi kulfa yani takliif waxaa la yidhahdaa waxay dhibi ku sugan tahay in la laazimiyo oo la yidhahdo ilaaba ilaa la kaalay ama ka tag la ilzaamiyo bimacnaa la waajibiyo calaa haada marka sidaa lagu socdo waxay noqonayaan axkaamta takliifiga ahi taxriimka iyo iijaabka oo qura kuwa kale takliib baa loogu daraa la odhanaya qowlka labaad waxa uu leeyahay maya ilzaam ma ahe waa talabu maa fiihi kulfa waxay dhibi ku sugan tahay in la dalbaa la yidhahda yaan laba waajibine haddii la dalbo sida loo dalbaya si jaazim oo go-an ha ahaato ama si aan go-nay say doontaba ha noqotee waxaa la odhanayaa waa takliif calaa haada marka sidaa lagu socdana axkaamta takliifigii waxay noqonaysaa afar waa waajibinta sunnaynta xaaraantinimaynta iyo karaahiyeysadka nooca mubaaxa maxaa loogu daray ila lamana dalbinoo sameena lama odhan lamana laazimin oo lama waajibin maxaa loogu daray waxay kaga jawaabeen shuraxda qaarkood ama culamada qaarkood waxay kaga jawaabeen iyo takliib baa loogu daray haalib yeelis la haalib yeelay oo kuwii kale ka badnaa markii lagu dhex daray baa isagana la raaciy marka waa min baabi takliib min baabi takliib ayaa markaa loo raaciyay sida abawaan loo yidhahdo aabbaha iyo hooyada sida qamaraan loo yidhaahdo dayaxa iyo markaa qoraxda sida cumaraan loo yidhahdo abubakar iyo cumar waa min baabi takliib qowl kala wuxuu leeyahay oo culamada qaar ay ku ishkaal bixiyeen shaygii mubaaxa ahaa takliif si kalaba yaanu ugu sugnaana ictiqaadka la ictiqaadinayo inuu mubaax yahay baa matluuboo laynaga rabaa oo laynaga doonay oo waa inaynu markaa aynu rumaysanaa ama ictiqaadinaa inuu mubaax yahay sidaas aawadeed calaa haada marka sidaas markaa la eegana waxay noqonaysaa in waxa mubaaxi uu noqdo qismi aqsaamta axkaamta takliifigaa ka mida axkaamta la yidhahdo axkaam wadciya marka axkaam takliifiya waxay ku taxriifiyaan waa khitaab الsharci almutacaliqu biafcaali اlcibaadi iqtidaءa aw takhyiira yani xukum takliifiya maxaa la yidhaahdaa waa khitaabka sharciga ee ku tacalluqa ama la xidhiidha afcaasha mukalafiinta bimacnaa ahlu takliifka cid ehel u ah maa min shanihi an yukalaf wax xaalkoodu iyo shanigoodu yahay in la kalifo walow ficlan ba yaan loo kalifinin khitaabka sharciga ee ku tacalluqa afcaasha mukalafiinta ee ugu tacalluqa yani ugu tacalluqa cala jihati اliqtidaa aw takhyiir yacni si dalab ah ama dooransiin ah laga dalbaayo ama la dooransiinaayo kaasaa waxaa la yidhahdaa yani waxa way takliif marka afcaasha mukalafiinta marka la waxaa soo gudagelaya wax allo wixii markaa qofka ka dhaca qalbiga ha ka sameeyo afka ha ka yidhaahdo xubnaha ha ka sameeyo ha ka tago alqasdu aw اlictiqaadu ko alqawlu laba camalu jawaarixi saddex aturuku tegitaanka uu wax ka tegaayo intuba ficil bay ku guda jiraan oo odhahdi waa ficil odhahdu inay ficil tahay maxaa u daliila وkذلika جacalna لkuli نaبiyi عadوا شhayaaطيn الإنس والجiن يuxي bacضهm ilى bacضi زkrف الqول غrورa wlow شhاء رabka ma facalوu زkrف اqwlki maxaa la inoogu tilmaamay ficil marka orhaahdi waa ficil اعtiqاadka laftiisi waa ficil tegitaankii wax laga tegayey waa ficil inaad wax iska dayso laftiisa lafteeda waxbaad samaysa dan waxba samayn wey waxbaad samaysa waxaa jirta waxa weeye qaacida shayطaaniya oo casrigan soo baxday qaacidadaas waxay tidhaahdaa alkhaطأu xaliifu اlcamali wاlqaacidu laa yukhطi war waxaasi waa qalad war waxaasi waa baطil war shareecaday ka hor imanaysa waad hadlaysaa une yani haddaad wax samayn lahayd waad gefi lahayd qof iska fadhiyaa ma gefo qof wax sameeyey unbaa gefa alkhaطأu xaliifu اlcamali gefku wuxuu jaal la yahay wuxuu la jaal yahay shaqada wاlqaacidu ka fadhiya iska yuururaana laa yuktiu ma gefo waa bail waa bail ugu horeynta waxa weeye qaacidada waxaa loo samaystay si abaadiisha loogu daafaco qaacidada ku saabsan waxa weeye qofka qaacidkee fadhiyaa ma gefo waa bail wey waayo shaygu hadduu qofku ka fadhiisto waajibaadkii cayniga ahaa ouba tukan waayo ma waxaa loodhanaya alqaacidu laa yukti ya hadduu xajin waayo uu kari karaayo waxa la alqaacidu laa yukti wuu fadhiyaayo qofka fadhiyaa ma gefo waa bail waa bail haddii qofkaa fadhiyaa aanu gafayn maxaa munaafiqiinta qucuudka loogu ceebeynayay inay iska fadhiisteen maxaa loogu ceebeynayay waa midda kale camalka marka la sheegayo qucuudka laftiisabaa camala صaxaabadii waxaa laga soo wariyey inay odhan jireen lain qacadna wالnabiyu yacmalu ladaka mina alcamalu اlmudalilu haddaanu iska yuurursano iyadoo nebigu shaqaynayo waa khandaqii loqoday ladaka mina alcamalu اlmudalilu kaasi wuxuu yahay shaqo wax habaabinaysa camal wax habaabinayo qucuudka yagaasi wey yagii baa ku tilmaamay inuu qucuud yahay qucuudkaasi inuu camal yahay oo camalkaasi mudalil yahay wax habaabinayo tarkigu inuu ficil yahay culamada muxaqiqiintu waa ku tageen watarku ficlu fi صaxiix اmadhabi waa ka saaxib almaraaqi odhanaya tegista wax laga tagaa waa ficil madhabta صaxiixa ah marka lagu tago ama lagu tago waxaa u daliila tarkigu inuu ficil yahay qawluhu tacaala kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu labi'sa maa kaanuu yafcaluun waxay ahaayeen qaaraan iska reebin xumaanta yacni xumaantaasoo ay samaynayaan labi'sa maa kaanuu yafcaluun lawlaa yanhaahum الرabbaaniyuuna wاlaxbaaru can qawlihim اlism waaklihim الsxta labisa ma kanuu yasnacuun adila badan ba loo marka calى kuli xaal almuhim waxayn ujeednaa afcaal mukalafiin marka la waxa soo gudagelaya yani markaa qalbiga waxa ay ka samaynayaan hadday tahay ictiqaad iyo hadday niyo tahay waxay odhanayaan waxay jawaarixdii xubnaha ka samaynayaan waxay ka tegayaan intuba takaaliiftii waxba waa soo gelaya khiطaab الsharci almutacaliq biafcaali اmukalafiina min xayثu inahu inahm mukalafuuna calى jihati اliqtidaaءi aw اtakyiiri culamada qaar saasay u cabireen sida uu qoray sheika markiisa markaa laftiisana waa ku dowya walaxkaamu xukumadu sabcatun toddoba weeye alwaajibu waajib weeye wa inaga sheegnay waajib iyo manduub iyo mutacalaqaadka xukumku ku tacalluqaan inay yihiin xukumka laftiisu iijaabki iyo nadbigi iyo ibaaxadi iyo xadrigi iyo karaahada inay tahay alwaajibu walmanduubu walmubaaxu walmaxduuru walmakruuhu wsaxiixu walfaasidu wsaxiixu walbaailu isagaa kuu fasiri falwaajibu waajibku maa yusaabu calaa ficlihi ma ay ladii kii weeye yusaabu laga cajar siiyo calaa ficlihi yani samaynta la samaynaayo ciddii samaysa laga ajar siiyo wa yucaaqabu la ciqaabayo calaa tarkihi tegista laga tegayna la ysku ciqaabayo ereyga sawaab la yidhaahdo waxaa loo isticmaalaa haaliban atarsiinta abaalmarinta wanaagsanee la jecel yahay abaalmarinta ciqaabtaana marmar baa loo isticmaalaa sawaab laakiin haddii loo isticmaalayo ciqaabis abaalmarin ciqaabisa haddii loo isticmaalayo waa in la qaydaayo qariino tilmaamaysiyo amaarad waa in la raaciya qaala allahu tacaala hal duwiba alkufaaru ma kaanuu yafcaluun gaalada ma laga tawaabiyey ma laga ajarsiiyey ma ma laga abaalmariyo ma lagu ciqaabay baa looga jeeda hal duwiba alkufaaru ma kaanuu yafcaluun marka hadda in ciqaab looga jeedo qal llahu tacala hal unabiukum bishari min dalika masuubat cind allah man lacanahu llah wغadiba calayh wajacala minhum alqiradata wlkhanaazir wcabad taaquut masuubada waxaa looga jeedaa abaalmarin ciqaab ah baa looga jeedaa laakiin hadduu qariino ka madhnaado sawaab waxaa loo isticmaalaa abaalmarin wanaagsan oo ajarsiin ah oo la jecel yahay falwaajibu waajibku maa yusaabu waa wixii laga ajar siiyo abaalmarin wanaagsan lagu siiyo calaa ficlihi samaynta la samaynayo maaga samaynta la samaynayo wa yucaaqabu lagu ciqaabayo calaa tarkihi tegista laga tegayna lagu ciqaabayo tani waxay tahi waa tacriifu shay bixukmih waa shay oo xukumkiisii uu lahaa lagu tacriifiyo labada waxa fiicnaansha badan shayga inaad garato dabeedna marka dambe xukunkiisa aad aqoonsato ee xukunkiisii haddii lagugu tacriifiyo dee xoogaa markaysaga waxa waa diidaan yani markaa waxa weeye asxaabu lmiisaan ama manaatiqadu waa diidaan wacindahum min jumlati lmarduudi an tadkula alaxkaamu fi lxuduudi agtooda culamada marka ahlulmantiqa agtooda waxa yani markaa ay ahaatay waxyaalaha markaa la radinaayaan la aqbalin waxa ka mida agtooda an tadkula alaxkaamu fi lxuduudi xukumadu inay gudagalaan tacaariifta wax la tacriifinayo oo shayga lagu tacriifiyo xukunkiisii nuxaaduna in fara badan waa sameeya marka la yidhahdo waxa weeyaan yani waxa weeye faacil tacriifi ama markaa waxa mubtade tacriifi waa ismun marfuucu yani mubtade marka laha tacriifi yani ismi marfuuca weeye oo mujaradun can alcawaamil alafdiyati dee inuu marfuuc yahay waa xukunkuu lahaa ee isagu muxuu yahay marka fuqahada iyo nuxaada iyo usuuliyiintu si badan bay u isticmaalaan axkaamta shayga inay ku tacriifiyaan alxaalu waslun fadlat muntasibu mufimu fii xaalika fardan adhabu inuu nasbisan yahay uu tacriifkii ku daray alxaalu waslun fadlat muntasibu almuhim culamada markaa fuqahadu iyagu waa ogol yihiin in waxa weeye shayga xadkiisa in markaa waxa xukunkiisa lagu tacriifiyo waayo waxay leeyiin garashada shayga la garanaayo dee sidaad ku garataaba waa sigi kale xukun ku garatayaa bimacnaa rasmiyaadka lagugu tacriifiya iyo waxyaalaha uu leeyahay ee u sugnaaday ama daata ahaantiis iyo laf ahaantiisa lagu tacriifiya waa isla guryageyn waa lasla garanaya mid waliba muraadku waa in la garta war ma lagu fahmayaa un wey jiidis iyo qaadisi waa isla guryageen bay yidhahdeen laakin kala qurux badanta waayahay waajib haddaba marka lagu yidhahdo tacriifi waajib waxaa la odhanayaa maa alaba الshaaرicu ficlahu طalaba jaaziman wuxuu shaaricu dalbo ama doono in la sameeyo doonis go-an oo aan aqbalaynin in laga tago taasaa waxaa la yidhaahdaa yani markaa waajib baa la yidhahda ama iijaab baa la yidhahda maa alaba shaaricu ficlahu alaba jaaziman xukunkana waxa imanaya tacriifkan waxa weeye culamada qaarkood waxay yidhahdeen in wax lagu daraa fiican waayo ku kastoo sameeyo waajibka lagama ajarsiinaayo imtisaal bay ku xidhan tahay inuu ajarka helaya maa yusaabu faaciluhu imtisaala wayastaxiqu taarikuhu lciqaaba haddii laga tegi waayo shayga xukunkiisa in lagu tacriifiyo laga maarmi waayo iyadaba la qabto ilaaba ilaa waxa weeye waa in quyuud lagu daraa maxaa lagu darayaa maa yusaabu faaciluhu waa ka markaa la ajar siiyo abaalmarin wanaagsan la siiyo faaciluhu ka sameeyey imtisaalan ay liimtisaalin amar qaadasho daraaddiina u sameeyey qasdulimtisaalku meesha waa inuu yaallaa waa inuu amar qaadasho keliya uga jeedo wax kale aan uga jeedo wayastaxiqu taarikuhu lciqaaba uuna mutaysanayo kaka tagaana ciqaab mutaysanayo wayucaaqabu qaar baa caalaqay waxay yidhahdeen ku kastoo waajib ka tagan lama ciqaabo oo dee waxa meesha taalla wayakfiru maa duuna dalika liman yashaau wixii gaalnimo ka sokaysa ilaahay wuxuu u dhaafaa ciduu doono inuu u dhaafo su-aal aayaddaa iyo aayadda kale sida loo kulminaya wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa iyo aayadda uu ilahay yihi in allaha laa yakfir an yushraka bihi wayafir aayadda kale uu ilaahay yihi in allaha yakfir dunuuba jamiica in allaha yakfir dunuuba jamiica dembiyadoo dhan buu ilaahay dhaafaa gaalnimo iyo kuwo kaletoona lama kala saarin iyo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaau wixii gaalnimo ka sokaysa ilaahay waa dhaafaa ciduu doonuna u dhaafaa ha aye waa garta inta adduunyada la joogo waa garta ya wax ka bedelaya ya dadii islaamnimadoodu maxay tari ha ha wuu dhaafi karaa wuu dhaafi karaa arma wax ku sugan yihi shirkiga miyan walba afi karin qudrada ilahay kuma tacalluqda miya ma dhaafo haye ha hadduu doono waa dhaafaya yani mashiicada iyo waxa weeye doo awooddu de waxa weye mutalaazimaan ma aha waxyaalo badan oo aanu ilaahay doonin waxyaalo badan oo aanu ilaahay doonin ayuu qaadir ku yahay mutakalimiinta marka waxay yidhaahdaan wuxuu ilaahay doono ayuunbuu qaadir ku yahay wax aanu doonin oo yani marka aanu aanu samaynaynba oo aanu dooninba qaadirkuma aha waa bail wey waxaanu ilaahay doonin buu qaadir ku yahayba mar hadduu daatadiisa mumkin u yahay ama ha doono ama yaanu doonin qaadir buu ku yahay qul huwa alqaadiru calى an yabcasa calaykum cadaaban min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiyacan wayudiiqa bacdakum ba'sa bacd iyadoo ilaahay aanu yeelayn bu haddana inoo sheegay inuu qaadir ku yahay almuhim wayakfiru maa duna dalika liman yashaa waxay ku saabsan tahay waa liman lam yatub sida loo sheegay waa ciddii ku dhimatay aan ka toobadkeenin in allaha yakfir dunuuba jamiicanna waxay ku saabsan tahay waa litaa'ibi waa kii toobad keenay shirki iyo kayrkiiba waa ka dhaafaan labada aayado saasaa lagu jeclay almuhim wayakfir maa duna dalika liman yashaa maadaama la yidhi oo wixii gaalnimo ka sokaysa qofkii aan ka toobad keenin ilaahay waa u dhaafaa hadduu doono hadduu doonana waa ku cadaabaa yani wayucaaqabu calaa tarkihi maxaa loo yihi waa lagu ciqaabaya yani miyaanay tilmaamay ilaaba ilaa waa lagu ciqaabaya waxaa ka quman in la yidhaha wayastaxiqu taariku lciqaaba wuu mutaystaa walow ficlan bayaan loogu ciqaabinay wuxuu mutaystaa yani ka markaa waxaweye ka tagaa in la ciqaabo walow ficlan bayaan loo ciqaabinay qolyaha markaa yidhi wa yucaaqabu calaa tarkihi waxay yidhaahdeen yani ciqaabtu waxa weeye in bacdi la ciqaabaa ku filan waxaa kaloo ka fiican markaa jawaabta in la yahay ciqaabi inay ka tartiibsamaysaanu uga jeednaa markaana istixqaaq iyo taratubku waa isla macna calaa kulli xaal haddii waxa weeye markaa shayga xukunkiisa lagu tacriifinayo waxay markaa noqonaysaa ku fiicantay in la yidhahdo ma yutaabu calى ficlihi imtisaalan ama faacilhu imtisaalan wayastaxiqu taarikuhu اlciqaaba waa waxa markaa la ajar siiyo ka sameeyo amar qaadasho daraaddiina u sameeya una mutaysanayo kaka tagaa ciqaab mutaysanayo walow habe laga cafiye waajibka culamadu waa qaybiyaan qaybo badan bay u qaybiyaan mar waxay u qaybiyaan marka iyagoo ka eegaya inuu waajibku mucayan yahay iyo inuu mubham yahay inuu yahay mucayanu mid la xadiday iyo inuu yahay mubhamun fi ashyaaa shaarixa laftiisa wa idin qoraya saalex cabdallah marka ibnu xawsan inuu yahay waajibku mucayan waa sida tirada badan leh salaada ooga zakada bixiya wa aatu zaka aqiimu salaata wa aatu zaka waa mucayan salaadahana waa la fasirayo de waxaa lagu fasiray salaadihii faralka ahaa duhur iyo casr maqrib cishe subax axaadiistaa fasirta oo waajib mucayan ah waajibun mubhamun fi ashyaaa ama fi aqsaamin maxsuuratin waajib lagu dhex qariyey qaybo ama marka ashyaa yani markaa kooban ama la koobay kakhisaali lkafaara ka khisaali lkafaarati sida waxa weeye khasladaha kafaarada min cisqin aw iطcaamin aw sawmin yani sheikhu waxa uu qoray aw sawmin kolle ma garanaayo meel saddexa laynagu doransiiyey waxaan filayaa in sabku qalam ay tahay min ciqin aw iطcaami aw kuswati fakafaaratu iطcaamu casharati masaakiina min awsadi ma tuطcimuuna ahlikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba soomku waa muratab faman lam yajid fasiyaamu alaaثati ayaam isagu mukhayarka kuma jiro saddex saddexda hore qofkii kari kari waaya ayuunbaa soomka u gudbi karaa war meel kale oo saddexaa laynagu dooransiiyey miya haysaa sheekh cabdallah ya marka min cidqin aw icaamin aw kuswa marka waxa weeye waa waajib ashyaa lagu dhex qariyey saddex umuurood baa layna dooransiiyey oo la yidhi saddexdaa mid kala kaalaya waajibku waa mubham ashyaadaasaan uu ku dhex qarsoon yahay mid ahaan in la sameeyaa muraad ah waaya mar labaad waa la qaybiyaa xagga waktiga iyadoo laga eegayo waxaa loo qaybiyaa waajib mudayaqa iyo waajib muwasaca waajib mudayaqa oo waktigiisa la cidhiidhiyey iyo waajib muwasac oo waktigiisa laga ballaariyey wuxuu sheekhu ku tacriifiyey waajib mudayaq wa huwa ma tacayana lahu waqtun laa yaziidu cala ficlih ka sawmi ramadaana tacriifkiisa waxaad moodaa inaanu daqiiq ahayn yani waxa weeye waa wuxuu wakti u cayinmay waktibaa u go-an waktigaasna ficilkiisa isaga la samaynayo dheeraadkama laha sida soonka ramadaan oo kale waxaa ka fiican in la yidhaahdo yani waxaanay suuroobi karayn ficilkiisa yani waxaanay suuroobi karaynin waktigiisa gudihiisa wax la jinsiya in lala sameeyo wax la jinsiya oo la nooc ah in lala sameeyo misaalka u misaaliyey waa sax laakin waxa weeye tacriifku waa mataab waa tacriif jiid jiidmi kara yani ficilkiisaanu dheeraad ka lahayn ma waxaa loo jeedaa wax kalaba lalama samayn karo oo qofku hadduu soomo ficil kale ma qaban karo miya macruuf ma sheegi karo salaad ma tukan karo ma jihaadi karo yani waxa weeye zake ma bixin karo yani waxa weeye ficilkaa la samaynayo dheeraadkama laha sidaa dee shiku uma wado umana jeedin laakiin cibaaradiisa haddii la eego way aqbali kartaa waxaa se loo jeedaa oo sawaabku yahay wax isaga la nooc ah baan la jirkiisa waktiga gudihiisa lala samayn karin oo ramadaan hadday soo gasho bisha ramadaan waajibaad kaleo ka duwan waad samayn kartaa soon laakiin soon wax la yidhaahdaan ramadaan ahayn lama soomi karo soonkaa ramadaan aan ahayni ama waajib ha ahaado ama sunne ha ahaado nadar ha ahaado kafaaro ha ahaado qadaa ha ahaado mid hore la qallaynayo sunne ha ahaado soon ramadaan mooyaane soon kale waktigii waxa buuxiyey oo maansheeyey soonkii ramadaan boos kale oo lagu soomo ramadaan ilaa ay baxdo maba soo hadhin maxaaba ku soomi waktigii baaba buuxa cimidhu wuxuu ka yahay ramadaan marka mid kalena ma qallayn kartid lamana soomi kartid ramadaan ramadaankana kuma dari kartid sunne lama niyoon kartid kafaaro kuma dari kartid nadar kuma dari kartid waktigaa mudayaqa oo cidhiidhi ku aho wax la noocoo soom ah lalama samayn karo laakiin waajibaad kale waa la samayn karaa iyo sunayaal kaleba qur-aan baad akrisan kartaa salaadii baad tukanaysaa ya waxa weeye zakaa la bixin karaa yani macruuf baa la amri karaa wahaakada wa waajib muwasac waajib muwasac waa maxay wa huwa ma kana waqtuhu lmucayanu yaziidu cala ficlih waa sidii hore sida fiicani waa in la yidhaahdo waa waxa waktigiisa loo cayimay wax isaga la nooca lala in lala samayn karo shay kaloo isaga la nooca la jirkiisa lala samayn karaa waa sida salaadoo kale salaaddii duhur waktigeeda hadduu soo galo salaado kale waa tukan kartaa oo sunayaal baad tukan kartaa yani waxaad tukan kartaa salaad baad qallayn kartaa midaad nadartay baad tukan kartaa waktigeedu waxa wey waa muwasac laakiin shaygii muwasaca ahaa waxaa dhici karta inuu dib ka noqdo mudayac sida salaaddii duhur baa waktigeedii waa gabaarsiiyey waxaa soo hadhay qadar afar ragcadood la tukada keliya intii kaleba waa kartay waktigii salaaddii duhurna ma tukanaysa dib buu mudayac ka noqday muwasac wuu ahaan jiray laakiin maadaama waktigan hadda waxa weeye wax kaloo la nooca aan lala samayn karin ama cibaado kaloo la nooc oo salaad ah aan lala tukan karin waktigaa soo hadhay waxaa la odhanayaa dee dib buu mudayac ka noqday taqsiim saddexaad waajibka waxaa loo qaybiya cayni iyo kishaai kifaa'iga waxaa lagu tacriifiyaa muhimun yuqsadu xusuulu ficlihi waa shay muhim ah oo yani loo jeedo uu ficilkiisu inuu xasilaa la rabaa laakiin cidda samaysay yani ilaaba ilaa in cid waliba samayso markaysa waa markaa mid lagu laazimiyey ma yadaan la eegaynin cidda samaysay ficilku ma xasilay un baa la rabaa kaas waxa la yaha kifaa'i kifaa'ina maxaa loogu magacaabay ida qaama bihi man yakfi saqط اlismu aw ilxaraju can ilbaqi haddii ay ku kacaan cid ku filani ismiga ama dembigu cidda kalee soo hadhay waa ka dhacaa waa sida salaatuljanaaze oo kale waa sida markaysaga meydkii muslimkaa in la aaso oo kale waa sida jihaadkii oo kale min xaysu alaslu waa sida alamru bilmacruuf wannahyu can lmunkar min xaysu alaslu ashyaada noocaas waxa weeye waa fardi kifaa'i ah fardi kifaa'iya wey haddii haddaba ay ku kici waayaan cid ku filani cid alle ciddii ogayd inaan faralkaan lagu kicin ama malaynaysay inaan lagu kicin awoodna ulahayd inay samayso ayaa ku dambaabeysa bisharti waa inay istitaaca u lahayd mar labaadkana waa inay markaa ogayd inaan faralkaa idinku kicin ama danni haaliba waa inay ku haysay inaan la samaynin oo la furin fardiga cayniga waxa weeye waa fardiga markaysaga waa yani markaa ruuxa si gaara isaga looga rabo xusuul ficil keliya lama rabe waxaa la ictibaarinayaa faacilku adiga ma yahay salaadaha shantoo kale waa fardu cayni a duhurkii maxaad u tukan waya duhurkii waa la tukaday aniga maxay saaran soodku waa dadku tukaday war adigu taadi taadi meeday ila waa fardu cayn weeyaana kifaayi maahe kuwa tukaday salaadoodii bay tukadeen iyaga dumadooda saarayd ee ti adiga ku saaray dee sidii bay ku saaran tahay waa fardu cayn ayaa la yidhahda markaa taasna waa saas weeye erayga waajib waxaa jira asmaa kaleoo la macno ah waxaa ka mida fardi baa ka mida xatmi baa ka mida laazim baa ka mida asmaadaasaa ka mid a jamaahiir culamana waxay ku tageen fardi iyo waajib inay yihiin bimacnan waa isku mid yihiin laakiin waajibaadka bacdigoodba kuwa kale waa ka waajibnimo badan yihiin oo waa kala faralnimo badan yihiin qolyaa xanafiyadu waa kala farqiyaan faralkaiyo waajibka waxay yidhahan wixii daliilkiisu qaci yahayna fardi ha la yidhaahdo wixii daliilkiisu danni yahay aanu daliilkiisu qaci ahayna ha la yidhahdo waajib qaacidadaasay isdhigteen tafriiqa sidaa lagu kala farqin farqinaye labada magac loo kala yeelayo saxina ma kala farqin oo labada magac kuma kala farqin axkaamta kale waa gaab sharcina kuma kala farqin yacni luqo kala farqisayo tidhi tanna markaa faral baa la yidhahdaa tanna waajib baa la yidhahdaana ma jirto markaa dalkuai waajibaadku inay kala faral badan yihiinna waa musalla haddana way tanaaqudeen oo way isbaraanbariyeen culamadii kala faqisay xanafiyada ahaayo witrigoo kale waxay yidhaahdeen faral weeye kutubtooday muqarab ku tahay oo ku qoreen witrigii oo laysku haystay ma sunna ma waajiba daliil qaciya iska daayee ka dannigiihi markaysagaa aan la hubin oo adilo markaysagaa loo hayo yani markaa yani qaci la odhan karo oo tilmaamaysa inaynay waajib ahayn ama cala alaqali adilo danni ah oo sariix ah oo waajibnimada ka nafinaysa la hayo laa ilaa an tatawac iyo adilo kaloo lamida iyadoo loo hayo ayaa haddana waxay ku magacaabeen witrigii waa fardun bay yidhaahdeen marka calaa kulli xaal halkaana waa tanaaqudeen tanaaqudkuna wuxuu ka mid yahay min shani aqwaali aciifa aqwaasha daciifka shanigooda ka mid yahay iyo xaalkooda halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka atub ilayk waxaynu joognay qaybtii ku saabsanayd alaxkaam alsharciya altaklifiya khaas ahaan waxaa inoogu dambeeyey alwaajib marka shaarixa ayaa idin fasiraya macaanida intaynaan ka gaadhin marka waa iska taalacan doontaan insha allahu tacaala almanduub wlmanduubu manduub waxaa la yidhaahdaa maa yusaabu ay aladi kii yusaabu la ajar siiyo ay huwa shaksiga calaa ficlihi lagu ajar siiyo samayntuu sameeyey lagu ajar siiyo abalmarin wanaagsan lagu siiyo walaa yucaaqabu aan la ciqaabin walaa yucaaqabu aan la ciqaabin calaa tarkihi ay huwa shaksiga aan lagu ciqaabin calaa tarkihi tegista uu ka tegayna aan lagu ciqaabin waalmubaaxu mubaax waxaa la yidhahdaa maa yusaabu ay aladii kii yusaabu la ajar siiyo ay huwa shaksiga calaa ficlihi samayntuu sameeyo lagu ajar siiyo oo abaalmarin khayra lagu siiyo walaa yucaaqabu aan la ciqaabin ay huwa shaksiga calaa tarkihi tegista uu ka tegay aan lagu ciqaabin manduub waa ism mafcuulo nadbi laga keenay marka luqatan waxaa la yidhahdaa almadcuwu ka loo yeedhay baa la yidhahdaa ama loo baaqay shaacirkii wuxuu uhi laa yas'aluuna akhaahum xiina yandibuhum fi naa'ibaati cala ma qaala burhana wuxuu yihi ma weydiinayaan walaalkood bimacnaa ruuxa iyaga ka midkaa weydiin maayaan goortuu u yeedhaayo fi naa'ibaati oo ugu yeedhaayo waxyaalaha soo darriyey oo dhibaatooyinka ah calaa maa qaala burhana wuxuu yidhi daliilu ma ma weydiinayaan maxaad sidaa u tidhi ma odhanayaan waa bayd shicra waxaa looga jeedaa xiina yandibuhum an yadcuuhum marka manduub hadda waxaa markaa looga jeedaa waa macno istilaaxi ah sida uu inoogu tacriifiyeyna waxa weeyaan waa axkaamtuu lahaa ama xukunku lahaa ee ka dhalanayay buu inoogu tacriifiyey ama inoogu xadeeyey laakiin shayga haddii daat ahaan loo tacriifiyo waxay noqonaysaa maa alaba ashaaricu ficlahu alaban hayra jaazimin waa wuxuu shaaricu dalbo ama uu doono in la sameeyo samaynta la samaynayu dalbay ama doonay doonis oo aan go'nayn bimacnaa aan ahayn ilaaba ilaa waa inaad samaysaayo marnaba aanad ka tegin ma aha laakiin waa doonis aqbali karta in laga tegi karo waxaa la rabaa in la sameeyo sida loo rabayna ee loo dalbayna ma aha si go-an oo aan aqbali karin in laga tago waa si ixtimaali karta oo aqbali karta in laga tago bimacnaa haddii laga tago dembi laguma qabo haddii la sameeyona ajar baa laga helaya waa siduu inoogu tacriifiyey maa yusaabu calaa ficlihi walaa yucaaqabu calaa tarkih manduubkaasaa la yidhahdaa erayo kaloo manduub la macnayna waa jiraan waxaa ka mida sunna ka mida naafilo ama nafli baa ka mida tatawuc baa ka mida tatawuc ayaa ka mida laa ila an tatawac xadiiska saxiixa waa tii kusoo aroortay naafilo iyo tatawuc iyo sunne iyo mustaxab intaa mid walba waa lagu magacaabaa faman tatawuca khayra waxaa looga jeedaa yani sunna ahaan qofkii ula yimaada marka tatawucoo lafdi sharci ah sunne iyo manduub iyo naafilo iyo mustaxabna waa la yidhahdaa shayga sunahayna martaba waaxida ma aha waa darajaad qaybu u qaybsamaa waxaa jira sunno mu'akada iyo midaan mu'akad ahayn mid la adkeeyey iyo midaan la adkayn ayaa jira calى sabiili mithaal rasuulku wuxu uhi salى اllahu alayh wasalam salluu qabla almagribi salluu qabla almagribi qala fi اhaliثaةi liman shaءa karaahiyata an yatakhidaha الnaasu sunة salaada maqrib ka hor ha la tukado yani laba ragcadood markaasuu mar labaadna yidhi salaada maqrib ka hor ha la tukado laba ragcadood markii saddexaad muxuu raaciyey liman shaaa kii doonaa inuu utukado ha tukado yani kii doonaana yaanu tukan saxaabigii baa sii tilmaamayo wuxuu yihi saxaabigii baa sii tilmaamayo waxa uu yihi wuxuu sidaa u yihi karaahiyata an yatakhidaha annaasu sunnatan karaahiye buu karaahiyaysanaya daraaddeed buu sidaa u yihi ama uu nacaayo inay dadku sunno ka yeeshaan sunnaha wuxuu uga jeedaa yani sunno mu'akada ah oo aada loo adkeeyey wailaa yani asalka markaa sunanimo aan mu'akad ahayni waa sugan tahay oo dee amarkay ku sugnaato waayo dee طalab hayru jaazima ayaa meesha yaalla salluu qabla almagribi laba goor markuu yidhi markii saddexaad bu wuxu hi liman shaaa kii doonaa inuu tukado ha tukado sunada mu'akadadoo kalena waxaa ka mid ah yani witriga iyo labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya waa sunno mu'akada aada loo adkeeyey aada iyo aad loo adkeeyey waxaa kaloo sunnihii loo qaybiyaa sunne yani sunnatu cayn iyo sunna kifaa'iya sunnaة cayniyaة وasunaة kifaa'iya sida waajibka loogu qaybiyo waajib cayni iyo waajib kifaa'iya baa sunuhuna wuxuu u qaybsamaa mid cayniya oo ruux kastaba sidiisa looga rabo iyo mid kifaa'iyo hadday qaar ku kacaan ama sameeyaan kuwa kale ayna sunno u ahayn inay la yimaadaan waa suna kifaa'iya sunada cayniga ah haalibu sunan waa cayni oo ruux walba gaarkiisa ayay sunno ugu tahay haalibka sunayaashu waxaa jirta sunna kifaa'iya sunno kifaa'iya ayaa jirta cala sabiili mihaal culamada qabtaa in adaanka salaada loo adimo iyo qiimista la qiimaa inay sunno tahay oo aynay waajib ahayn khilaaf baa ku jire culamada ra'yigaa qabtoo shaaficiyadu ka mid tahay waxay leeyihin waa sunna kifaa'iya bimacnaa jamacii tukanayaba sunno kifaa'iyay u tahay inuu midkood adimo qiimana yacni ma aha ehl ahlu beledka dadka beledka degan bay sunno kifaa'iya u tahay oo haddii masaajid laga adimo kuwa kale adaankii waa ka dhacay ma aha la laakiin ciddii tukanaysaa ee jamacoo kale ku tukanaysaa waxay u tahay sunna kifaa'iya oo inuu midkood addimo ayaa sunno ah uuna qiimo iyadoo masaajidkii laga addimay inuu ruux kale yidhahdo aniguna ajarkii adaankaan doonayaayo anna waa addimayaa waxaa la odhanayaa inaad addimtaa sunne maaha waayo sunihii ad addimadii waa la addimay qad uddin maadaama la addimay adigu inaad addimtaa waxa weeye wakhilaafu sunna oo salaad keliya laba adaan in loo addimo ma aha iyadoo adaankii hore asaxay oo aanu waktigii ka hor dhicin wax buriyaano aanu ku sugnayn in la yidhaahdo addimaad kale aan ka dabageynaya mid labaad baa addimayo mid saddexaad baa addimayo mid afraad baa addimay waa isla masjid keliya waa isla jamaaco keliya waa khilaafu sunna maxay khilaafu sunna u noqotay marka hore waxay tahay sunna kifaa'iya waxaynu uga jeednaa misaal ama tusaale tusaale waxay yidhahdaan culamadu tusaale lama bushiyo wالshأن la yuctarad الmiثaal id qad kafa اlfardu واlاxtimaalu alfiyada maraaqiga waxau odhanayaa xaalku waxa uu yahay yani tusaale lama bushiyo lama ictiraado ama lama bushiyo id qad kafa اlfardu واlاxtimaalu waxa ku filan in la qadaro u misaalku yahay muqadar oo lagu yidhaahdo hab anahu kada inay saa tahay ka soo qaad ama inuu muxtamil yahay misaal lama bushiyo istidlaal mas'alo loo daliishanayo waa la ictiraadi karaa laakiin qaacido lagu sheegay tusaalaha lagugu caddaynayo qaacidada lagugu fahansiinayo dee lama bushiyo waayo waxaa looga jeedaa waa maxay yani waa litawdiix alqaacida qaacidada caddaynteeda looga jeedaa tusaalaha marka qowl aqwaasha yani culamada ka mida calaa hada ra'yi wax waa lagugu misaalin karaa shardiga ma aha masalada wax lagugu misaalinayaa bes hadday misaal tahay oo istidlaal aynay ahayn in la caddeeyo ilaaba ilaa inay raajix tahay shardi maaha haddaad misaalkii lasoo la keeno aad cunaha iskaga duubto de waxaa xaalkaagu shabahaya wadaadkii bishr alxaafi la odhan jiray ayaa waxaa la yidhi adigu de waxaad tahay nin zaahid ah oo cibaado badan oo yani markaa cilmiga nusuusta iyo aqoon wax uga leho de adoo kale inaad naxwo barataa waa kugu fiicantahy ba la yidhi xoogaa tasawufina waa ku jiray markaasuu yihi haye ibara markaasaa lagu yihi daraba zaydun camran markaasuu joog markaasaa la waa ficil iyo faacil iyo mafcuul markaasuu joog lima darab bal intaynaan dhaafin muxuu zayd camar u garaacay markaasaa la yidhi yani garaac ma jire inamaa huwa misaalu durib waa tusaale la yeelay oo bimacnaa wax lagugu caddaynayo oo wax la garaacayo ma jiro wax la garaacayo ma jiro zayd iyo camar isgaraacay ma jiro bimacnaa zayd camar ma garaacin markaasuu cilmigan arko ee hortiisu been yahay aakhiruhu fi nnaar hortiisii baan arkaa been buu ka bilaabmay aakhirkiisuna naar buu ku dambaynaya marna waxay usoo naqliyaan laa xaajata lii fiihi waa kadib yani beenna anigu uma baahni halkii buu naxwii kaga dhaqaajiyey marka waxa weeye daraba zaydun camran waxaa looga jeedaa waa misaal waa tusaale wax lagugu fahansiinayo marka itaabsiha odhan baa lagugu cadaynaya almuhim sunadu waxay uqaybsantaa suna kifaa'iya iyo suna cayniya sidaana waa uqaybsantaa waa taqsiim labaad oo sunada loo qaybiyo qaybihii kale waajibaadka saasi iyagu waa uqaybsantaa suna mudayaqa waa suna muwasaca suna mudayaqa ah waktigeedu markaa uu yani yadun ku filan yahay iyo sunne yani muwasaca oo waktigeedu ka waasacsan yahay calaa sabiil mithaal yani salaadii waxa weeye sunnaha ahayd salaat lwitri masalan waktigeedu waa muwasac min xaysu aslo oo cisho laga bilaabo marka laga baxo ilaa sajru saadiqu ka dilaacayo ayuu muwasac ku yahay oo ku ballaarhaya marka cibaado kaloo la nooca waktigeeda gudaheeda waa lala samayn karaa haddaba haddii waktigii markaa habeennimadu uu yani markaa badankiisi baxo oo waxaa soo hadhay oo fajru saadiqii ka hadhay qadar hal ragca la tukado salaatulwitrina ma tukan waktigaasi wuxuu ku noqonayaa mudayaq bimacnaa waxa weeye qadarkaa halka ragca ee witrigaa la tukanayo mooyaane wax kale kama hadhin fajru saadiq waagii dhabta ahaa dilaacu dilaacaya wax kale kama hadhin marka waxa weeye asal ahaan waxa u ahaa muwasac waktiga witrigu laakiin marka hal ragcad wakti la tukadaa keliya uu ka hadhay waktigeedii wuxuu noqonayaa mudayiq mubaax waxaa la yidhaahdaa wixii la baneeyey baa la yidhahda wixii la idmay ama la fasaxay baa lugatan la yidhahdaa ama la saafiyey laa abuuxu bixubbi basnata buu shaacirku yidhi yacni ma faafinayo jacaylkaan basno jecelahay laa abuuxu bimacnaa laa ushiic ma faafinayo u jeeda isilaax ahaanna waxaa la yidhahdaa siduu inagu tacriifiyey ma laa yusaabu calى ficlih walaa yucaaqabu calى tarkih waa min xaysu اlasl baa loo jeeda waxaa samaynta haddii la sameeyo aan ajar laga helaynin haddii laga tagana aan ciqaab lagu mudanayn yani taasaa waxaa la yidhahdaa yani mubaax baa la yidhahdaa waxaa kaloo markaa yani taasi waa in lagu tacriifiyo xukunkiisii haddii sidiisa loo tacriifiyona siduu sheikuba idin qoray maa laa yatacallaqu bihi amru walaa nahyu lidaati waxaanu ku tacalluqin amar iyo nahyi toonna yani dalab la dalbaayo in la sameeyo iyo tegis laga tegaayo in la dalbaayo waxaan midnaba ku tacalluqin ba waxaa la yidhahdaa mubaax waa mustawa arafayn labada dacal baa siman in laga taga iyo in lala yimaado in la sameeyo iyo in laga tagaa waa siman tahay lidaatihi wuxuu ugu daray shaygii mubax ahaa waxaa dhici karta inuu wasiilo u noqdo ama miduu ku xidhan yahay shay waajiba ama sunno ah oo dabeedna waxa uu wasiilada u noqday la xukm noqdo ama waxaa dhici karta shaygii mubaaxa ahaa shay muxarama inuu wasiilo u noqdo ou waddo u noqdo ow dabeedna mamnuuc noqdo marka lidaatihi siduu u yihi waa sida waatay culamadu yidhahdaan alwasaa'ilu laha axkaamu alghaayaat ama axkaamu almaqaasid wasaaishu waxay leeyihiin xukumka haayadu ay leedahay waxay ku gaadhsiinayso wasiiladu bay la xukum noqonaysaa oo waktiyada qaarkood yani taasi waa jirta marka lidaatihi sida uu yihi waa sida sida uu yihi waa sida marka maa laa yatacallaqu bihi amrun markii la yidhi waxaa baxaya waajibkiiyo sunihii oo waajibkiiyo sunaha mid walba waxaa ku tacalluqa amar midna amar jaazima midna amar aan jaazim ahayn mid go-an midna mid aan go-nayn waa sunihii dalab aan jaazim ahayn nahyina waxa baxaya muxaramkii iyo makruuhii baa baxaya oo waayo iyagana waxaa ku tacalluqa nahyi nahyi jaazima iyo mid aan jaazim ahayn waxaa soo haray dabadeed mubaaxii baa soo haray mubaaxi ayaa soo haray waxyaabaha markaa mubaaxa lagu garan karo waxaa ka mid a in shayga markaa xaraj yani markaa iyo dembi iyo markaa laga nafiyo qariino iyo amaaro kutusinaysa shaygaasi inuu matluub yahay oo la rabaana aynay jirin laysa calaykum junaxun an tabtaguu fadla min rabbikum dembi kuma qabtaan inaad raadisaan fadli xagga ilaahay ahaa ka ahaaday bimacnaa tijaaro iyo baayac mushtar inaad raadisaan iyo macaash xajka gudihiisa dembi kuma qabtaan marka waa mubax baa la odhanaya laysa calى اlأcmى xaraju wala calى اlأcraji xaraju wala calى اlmariidi xaraj lakin calى kuli xaal waktiga xaraj in la nafiyo laga qaadanayo ibaaxada waa haddii qariino kale meesha aynay oolin oo gees arjaxaysa lakin haddii qariino kale iyo amaarad kale meesha ay taallo ama xaraj nafyiga dhibaatada laga nafyinaayo sabab gaari keensatay oo ishkaal yimi oo kale lagu daafacayo ibaaxo laga qaadan maayo waxaa ka mid a qawluhu tacaala iن الصفا والmrوة min شhcاaئr اللhi fmن xaج الbyt aو اctmr falaa جuناxa عalayh an yطوفa bhma waxaana la ogsoon yahay صafa iyo marwe dhexdooda طawaafka la طawaafayo ama la soconayaa inta صafa laga bilaabo marwo la gaadhayaa toddoba goor marwada laga soo bilaabayo صafa la gaadhaya toddoba goor sidaa la sameeya waxay ka mid tahay arkaanta xajka iyo arkaanta cumrada haddana aayadda maxaa la yidhi faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima dembi kuma qabaan ba la yidhi inay tawaafaan maxaa loo yidhi dembi kuma qabaan safa iyo marwa waktigii jaahiligi qabla alislaam waxaa ooli jiray laba sanam markaasaa mushrikiintuna markay taga halkaasay tawaafi jireen ama socon jireen bayna asafa walmarwa yani asacyu bayna asafa walmarwa waa lagu magacaabi kara tawaaf sida aayaddaba loogu magacaabo waxaa la odhan kara altawaafu bayna asafa walmarwa marka muslimiintii waxay yidhaahdeen asnaamtii markii la burburiyey dabadeed bay waxay yidhahdeen war meeshan sanamadu ooli jireen maritaanka aynu marayno ee jaahiliyadii iyaguna sidaa u mari jireen laba sanamna ay labada buurood u kala saaraan jireen armaynu ku dambownaan ishkaal baa yimi ayba dembi ka baqeen ishkaalkii baa lagu daafacayay faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima sidaas aawadeed ibaaxa lagama tilmaamayo ee waxaa laga tilmaamaya ishkaalkii meesha soo arooraa lagu daafacayaa oo hadalkan lagu radinaya waxyaalaha kale lagu garto ibaaxada waxaa ka mid ah in la tasriixiyo oo la caddeeyo inuu shaygu xalaal yahay annasu cala alxilli ka qawlihi tacaala uxila lakum laylata asiyaam arafatu ila nisaaikum waa laydiin xalaaleeyey marka shaygii la xalaaleeyey waa shay mubaaxa waa shay mubaaxa shayga saddexaad waxaa kaloo lagu garan karaa in daliil loo waayo xaaraantinimeynaya wuxuna ay ku saabsan tahay mucaamalaad ayna cibaadaad ku saabsanayn waayo culamadu waxay yidhahdaan alasl fi lcibaadaati alxadru واأصل في المعاamلaaت الإbاxaة أصل waxa w عibaadaadka inay ممنوuع tahay عibaadadu oo dliil yadoo loo hayo qاal الlah iyo qاala رasuulhu xadiiث iyo qur'aan in loo hayo mooyaane عibaado layskalama iman karo ila bidcay noqonaysa hadii kale maن أxdث في أmrina hada ma laysa minhu fahuwa radd man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun qofka markaa shaqo sameeya camalkaasoo aan waafaqsanayn amarka yaga amarkaa uu nebigu isu nisbaynaya waa maxay waa amru diin maha amru dunya waa amru diin dad fara badan baa baabulbidac marka laga hadlaayo ee la yidhahdo bidco kastaa waa baadi ayaa waxay odhanayaan oo diyaaradahani waa bidce ma baadiba oo gawaadhidani waa bidce ma baadiba ilaa qaarkood yidhahdeen adiga laftaadaa bidca soo nabiga kamaa dambiy waxyaalahaasi waxa weye waa shubahaat baila waa shubhooyin baila waayo marka la leeyahay kullu bidca dalaala waa marka hore rasuulka yidhi sala allahu alayh wasalam marka ruuxa ictiraadaya bidco kasta waa baadi dee cidda uu ictiraadaya hadalkiisa bushinaya waa rasuulkii sala allahu alayhi wasalam ictiraadkaasi wuxuu ku dhacayaa inuu ictiraadayo o bushinayo rasuulka sala allahu alayhi wasalam wakafaa biha dalaala taasaana baadi ugu filan inuu hadalkii rasuulka ka hor yimi oo uu doono inuu bushiyo waxayna ka mid tahay khutabku nebigu sala allahu alayh wasalam markuu khudbadaynayo waa ku celcelin jiray bidco kasta inay baadi tahay faina axsana alxadiidi kitaabu allah وخyر الhdي hdي محمد وشhر الأmوuر محdثاaتha وkula محdثaة بdعة وkula بdcaة ضلالة waa ku celcelin jiray rasulku salى الlahu عalيه wasalam ayaan qurana hal marna lagama soo rarin ila kada wa kada inuu yihi oo wax ka soo reebay waa marlabaadka amarkuu nebigu isu nisbeeyey bidcadu ku saabsan tahay man أxdaثa fي أmrina xadiidkan iyo xadiid kaloola soo qaata masalada kala faslinaya waayo amarna waa isu nisbeeye amarna dadku u nisbeeyo iyo wuxu yihi idinkaa u aqoon badan antum aclamu biumuuri dunyaakum labada amar haysu khaldin amru diin iyo amru dunya amru dunya muxuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam umuurtii adduunyada antum aclamu biumuuri dunyaakum idinkaa u aqoon badan umuurtiina adduunyada yani ifcalu kayfa shitu bishari waa inayna markaa shareecada muxaram waa inayna ku ahayn oo daliil xaaraantinimeeye sharciga waa inaan lagu haynin antum aclamu biumuuri dunyaakum waa wixii addunya ku saabsan wixii diin ku saabsan ka warran man axdasa fii amrina hada maa laysa minhu fawa raddun amarku isu nisbanaya nabigu waa amru diin ka arrinka yaga kan ah oo diinta ah ku soo kordhiya ama ku soo darisiiya waxaan ka mid ahayn fa huwa yani ay lmuxdathu waxa la soo darisiiyey raddun ay mardudun waa mid la radinaya la aqbalay huwadu maxay u noqonaysaa huwadu raddo oo lasoo sheegay bay u noqonaysaa ism mafcuulka markaa ka dhalanaya axdasato lama odhan wixii lasoo darisiiyey muxuu noqonayaa muxdas buu noqonaya oo muxdas xaggee laga keenay axdasaa laga dhadhansaday marka fa huwa ayilmuxdasu ka lasoo darisiiyey raddun ay mardudun waa faclun bimacnaa mafcuul waa mid la radinayo aan la aqbalaynin abad lama aqbalayo marka kulu bidca fi diin fa hiya dalaala waxaa ka soo baxday bidco kasta oo diinta ku sugan oo lagu soo darisiiyey waxa weeye waa baadi saasaa ka soo baxday marka arrinka ku saabsan intifaau daliil taxriim daliilun cala cadami taxriim u sheekhu ka soo raray yani markaa muxadis ibnu taymiya abulcabaas axmed ibn cabdilxaliim ibn cabdisalaam ibnu taymiya oo shiikhii mujadidka ahaa mujadid lqarni saabic qarnigii toddobaad waa shiikhii markaa diinta jadiidiyey bimacnaa cusboonaysiye boorka ka tumay ee bidcada iyo bailka ka husay yani shiikha taa la yidhahda ibnu taymiya kaasuu ujeedaa muxadis ibnu taymiya ficlanna muxadis buu ahaa oo culammadii waxa weeye akaabirta ahaa ee waktigiisa joogiyo kuwii ka dambeeyeyba xadiidka waa u qiran inuu baxar ku ahaa taraajumta haddaad unoqoto xaafidu dahabi markuu u tarjumaynayo iyo culammadii kale waxa weye ibnu kasiir iyo kayrkiiba waxay ku tilmaamayaan xaafid inuu ahaa inuu muxadis ahaa inuu naadiratu lxufaad ahaa saasay ku tilmaamayan saas aawadee fii bacdi duruus waxaan kusoo naqliyey hadal oo ibnu cusaymiin marka uu yihi ibnu taymiya muxadis ma ahayn bilmacna alisilaaxi waxaana rabay markaan soo naqlinayey inaan tacaqubo cibaaradaas markii dambena waa ilaa waa ka sahwiyey muraadkaan usoo naqliyeyna hadal kale oo la socda baan u jeeday aan usoo naqliyey tacaqubka mas'alada ku saabsanna waa ka sahwiyey marka waxa weeye ibnu taymiya waxa uu ahaa muxadis buu ahaa yani marka waxa weeye culamadii muxadisiinta ahayd ee kibaarta ahayd baana u qirtay cilmulxadiidka xaafid dahabi waa shiika markaa uu yihi xaafid ibnu xajar alcasqalaani waan soo xajiyey bui dabeedna biyaha zamzamka waxaan u cabay si aan derajada xadiidkiiyo hijaasha aan uga gaadho maqaamka uu ka gaadhay dahabi sidaasaan biyaha zamzamka u cabay xadiis baa nabiga ka soo aroray sal allahu alayh wasalam ay ahlucilmiga qaarkood ku weeyeen maau zamzama lima shuriba lah biyaha zamzamku waxay u sugnaadeen wixii loo cabo marka qofkii waxa weeye biyaha zamzamka cadda ee ku ducaysta biyaha zamzamka waxaan dembi ahayn ilahay inuu markaa waxa weeye waxaan dembi ahayn ku ducaysta oo ilahay inuu darajadaa gaarsiiya ama waxaa siiyo markaa ku ducaysta ilahay waa siiya ahlu cilmi badanna arrinka noocaasa waxay yidhaahdeen waa la kulanay sidaa xadiiskuba sheegay marka calaa kulli xaal ibnu taymiya waxa u ahaa muxadis la shaka fiihi walaa rayb intifaau daliil الtaxriimi daliilu calى cadam الtaxriim haddii la waayo daliilkii xaaraantinimaynayay waayista la waayaa lafteedaaba waxay daliil u tahay inaan shaygu xaaraan ahayn wuxuu ujeedaana waa waxaan muaam wax mucaamalo ah o aan cibaadaad ahayn wa ilaa cibaadaadka waxaa loo hayaa adilada markay tahay inay tilmaamayso asalkeedu inay tahay yani xadri inuu shaygu xaaraan yahay oo aan cibaado la banaysan karin oo lala iman karin ila bidaliil ila byani marka ila biaayatin aw xadiisin صaxiixin labadaa midun baa lagula iman karaa shay cibaada waxyaalaha kale marka mubaaxa lagu garan karo waxaa kamid a siduu sheekuba tilmaamayo in shayga marka waxa weeye uu ilaahay inoogu mano sheegto oo inoogu tar sheegto yani nafciga iyo waxtarka ku jira ashyaada noocaasi calaa kulli xaal waxa weeye mubaaxa waxyaalaha lagu gartay kamid tahay ibaaxada culamadu waxay u qaybiyaan ilaa laba qaybood bay uqaybiyaan ibaaxa asliya wa ibaaxa sharciya ibaaxo asli ah iyo ibaaxo sharciya ibaaxada asliga waa maxay waa shayga daliil aan loo haynin inuu shaygaasi xaaraan yahay khitaab yani ibaaxeeyeyna lama hayo mid diidayna lama hayo wuxuna waa mucaamalo waxaa la odhanaya waxay markaa waa mubaax waa ibaaxa asliya wama min albara'ati alasliya qad ukridat falaysat sharciya saaxibu lmaraaqi waa ka odhanaya waxa baraacada asligaa laga soo qaatay yani ibaaxadiisu sharci ma ahe waa asli bacdina waxay ka cabiraan ibaaxa caqliya saasay ka cabiraan waxa haddaba la isweydiiyey shaygii laakiin waxa weeye khitaab khitaab ibaaxaynayo wixii la helay sida in la yidhi waa laydin xalaaleeyey sida in la yidhi dembi markaa kuma sugna sida in laynoogu mano sheegtay ashyaada noocaas oo dhan waxaa la odhanayaa khitaab mar hadduu baneeyey oo khitaab loo hayo waxaa la odhanaya waxa weeye waa ibaaxa sharciya baa la odhanaya waa xukun sharciga ku sugan ibaaxadiisuna waa sharci daraa asliyo keliya lagama qaadan wax farqiga maxaa ku sugan ibaaxa asliya ibaaxa sharciya ahlucilmiga qaarkood waxay tilmaameen in farqi ku sugan yahay oo shayga ibaaxadiisu hadday tahay asli oo aynay sharciyo ahayn ibaaxadiisu daliil kaleo wax ka bedelaya hadduu soo dego waktigu waxyigu furaaba inay taasi ku dhacaysaayo waagii hore ee nebigu noolaa sala allahu alayh wasalam daliil diidaya hadduu soo dego lama odhanayo yani waxa weeye waa la nasakhay daliilkii hore oo markii salaada la waajibiye la odhan maayo salaad la-aantii baa la nasakay sidaa la odhan maayo waayo dee salaad inaan la tukan ama salaadii inaynay waajib ahayn ibaaxadiisu marka horeba waxay asliyay ahayd oo baraaca asliya ku dhisnay alaslu baraatu dima asalku waa dimadu takliif inay beri ka tahay ilaa daliil uu yimaado sheegaya yani shugla dimmati bitakliif dimadii inay ku mashquulsan tahay in takliif ay ka buuxdo khamriga markii la xaaraantinimeeyo lama odhanaayo khamrigu inuu xalaal ahaadaa la nasaxay cala alqawli marka lagu socdo jamaahiirtu siday ku tageen oo daliil khamriga xalaaleeyey marnaba inaanu jirin qowlkaa marka lagu socdo lakin bacd alculamaa waxay yidhahdeen minhum ashankiitu saaxib aladwa waxa uu yihi khitaab khamriga mar lagu xalaaleeyey baa jira marka ibaaxadiisu asli keliya may ahayne ibaaxa sharciyay mar noqotay oo daliilkaasi waa maxay tattakiduuna minhu risqa sakaran wa risqan xasana tattakiduuna minhu sakaran wa risqan xasana cinabka waxaa ka samaysataan wax lagu sakraamo iyo risiq wanaagsan marka mana sheegadka aayadda laynoogu mano sheegtay waxaa laga fahmaya bushankiidu odhanayaa in waxa weeye uu iska mubaax yahay laakiin jamaahiirtu waxay u badan yihiin waagii hore daliil xalaaleynayay khamriga ma jirin marka ibaaxadiisu asli bay ahayd sidaas aawadeed lama odhanaayo khamriga markii la xaaraantinimeeyey khamrigu inuu markaa banaanaayo xalaal ahaabaa la nasakhay lama odhanayo waa hal fari kaas ibaaxa asliya ibaaxa sharciya udhaxay fari kaleo ka muhimsan baa jira farigaa waxaa sheegay alcalaamatu alqaadi axmed maxamed shaakir yani tacliiqaadka uu ku leeyahay musnadka imaam axmed ayuu ku sheegay oo tacadud zawjaad isagoo ka hadlaya ninku marka haween fara badan inuu guursado bimacnaa waxa weeye saddex ama afar markaa dumara inuu guursado masalada noocaas inay mubaax u tahay asal ahaan ayuu wuxuu tilmaamay dadka qaarkood inay yidhaahdeen isagoo xukaamtan dalamada ee fasaqada ah qawaaniinta sharciga khilaafsan iska dejisanaysa isagoo markaa tilmaamaya ayaa waxa uu yihi xukaamta qaarkood baa diiday oo yidhi marka waxa weeye guurka lagama badin karo gabadh oo ninku marka waxa weeye qof dumara wax ka badan ma guursan karo markaasaa dadka qaarkoodna waxay yidhaahdeen dee markii horeba iska mubaax bay ahayd markaa in la guursado ilaa afar dumara ninku inuu guursadaa mubaax bay isaga ahayde hadduu weliyulamrigo xaakimku ama imaamku manciyo dee waa inaan la samayn oo lagu tallaabsan axmed maxamed shaakir waxa uu ka odhanaya markaa sharaxa ama tacliiqa uu ku leeyahay musnadka yani farqigu wuxuu ku sugan yahay laba mas'alo shaygu hadduu yahay ibaaxa sharciya oo nas lagu xalaaleeyo khitaab ah la hayo sarogelin kuma yeelan karo xaakimka ama imaamku oo dadka uma didi karo abad waxay noqonaysaa takyiir lisharci haddii laakiin ibaaxadiisu ay iska tahay asli oo ibaaxa sharciya aynay ahayn oo khitaab lagu xalaaleeyey aan lahaynin ee baraa asliya keliya loo cuskanaayo ibaaxadiisa xaakimka ama imaamku faragelin buu ku yeelan karaayo calaa xasabi almaslaxa sida ugu muuqatay taxdiid buu ku samayn karaa masalan oo kale ishaaraadkan hadda aynu naqaano ishaaraat lmuruur gaarigu markaa waxa wey haadka no xagga midig inuu maro iyo xagga bidix inuu maro yani wax khitaaba ku sugani ma jiro marka ibaaxadeedu waxay ahayd ibaaxa asliya saas aawoodee xaakimku markuu yidhaahdo gaarigu wuxuu leeyahay haadkaasuu leeyahay sidaasay u kala leeyihiin markay meesha ku kulmaan ka waddada dheer marka haysta ayaa marka inuu maro leh ka wadadiisu markaa ama laabanaya ama wax lamid waa inuu ka joogaa ashyaadaasi waxay iska ahayd ibaxa asliya maslaxa mar hadday ku jirto uu taxdiid ku sameeyo uu yidhahdo sidaa ha la yeelo oo haadkaa ha maro kaasi oo kaasi ha iska taago oo kaasi caynka ha yeelo waajib waxa ah in la raaco taxdiidkiisaas in la raacaan la khilaafin baa waajiba sababta loo raacaya maxay tahay yani ibaaxadu marka hore asli bay ahayd mar labaadkana lilmaslaxa ayuu taxdiid ugu sameeyey laakiin shayga haddii khitaab lagu xalaaleeyey la hayo faragelin kuma yeelan karo ma xadidi karo markaa xaakimka ama imaamka ama boqorka dhowr dumara ninku inuu guursado marka waxa weeye ilaa afar dumara inuu guursado meher ku kulmiyana khitaab xalaaleeyey baa la hayaa ibaaxadiisu waa sharci mar hadday sidaas tahay xaakimku ma mancin karo xeer qoys hadduu soo saaro uu yidhaahdo ninku ma guursan karo gabadh labaad ama gabadh saddexaad ama gabadh afraad ama taxdiid aanu sharcigu uxadi inuu uxadido ou yidhahdo waxaan inuu leeyaho waxaan leeyaho waxaan leeyaho waxaan leeyaha loo shartiyaa ninka labaynaya ama saddexaynaya ama afraynaya waxaa la odhanaya xukunkaasi waa bail waa mukhaalif lisharci waa xukun bail oo shareecada khilaafsan baa la odhanaya waayo khitaab xalaaleeyey baa loo hayaa ma faragelin karo xaakimka ama imaamku labadaa farqaa udhaxeeya ibaaxada asliga ah iyo ibaaxada sharciga ah qala المصنف رaحimh الlah wاlmandub ma yusaaب عalى ficlh wاlmandubu ka la suneeyey ma yusaabu maadani waa mawsul maadu toban macno kala duwan bay leedahay tobanka macno waxaa kamida mawsuulnimo maxaamil ma cashr idaa rumta caddaha faxaasil calى beyti shahiri taqarara satfhamu sharط اlwصl faعjab linkrihim bikafin wanafyi zida darfa wamasdara ويuعزى ilى الأسmاء min daka شhaطrha وآkhiru شhaطrayha xrوفa kama tarى saddex bayd bay ku tilmaameen yaعni macaanida maad faaidaysaa waa toban hal bayd baana lagu kulmiyey satfhamu اstifhaamiyo شharط اlwصl sharطiyo mawsuulo waصliga mawsuula looga jeeda satfhamu sharط اlwصl tacjab tacjiibiyo linkrihim maa nakira ah maaragta waa han bikafin maa kaafa ah bikafin wanafyin maa naafiye ah ziida maa zaa'ide ah darfan wa masdara maa darfiya iyo maa masdariya tobankaa macnaha loo isticmaala hal bayt baana lagu kulmiyey shanta hore ee shadriga hore ku jira sadrulbeytka waa asmaa shanta shadriga dambe ku jiraana waa xuruuf hadda maadani waa mawsuul wlmanduubu ka la suneeyey ma ay ladii kii weeye yusaabu la ajar siiyo ay huwa yani shaksiga ayaa la ajar siiyaa calaa ficlihi maagaa samaynta la samaynaya ayaa lagu ajar siiya kaa samaynta la samaynaya lagu ajar siiya caidkii waa ficlihi damirka ku jira walaa yucaaqabu aan la ciqaabin ay huwa shaksiga calaa tarkihi tegista uu ka tegay aan lagu ciqaabayn wlmubaaxu mubaaxu maa laa yusaabu maa ay ladii ki weeye laa yusaabu aan la cajar siinaynin ay huwa markaa yani shaksiga calaa ficlihi samayntuu sameeyo aan lagu ajar siinaynin walaa yucaaqabu aan lagu ciqaabaynin calaa tarkihi tegistuu ka tegayna aan lagu ciqaabaynin ayaa la yidhahdaa mubaax wlmaxduuru maxduurku maa yusaabu waa ka la ajar siiyo calaa tarkihi qofka lagu ajar siiyo tegistuu ka tegey wa yucaaqabu la ciqaabo calaa ficlihi samayntuu sameeyeyna lagu ciqaabo wlmakruuhu makruuh ka la karaahiyaystay ama la nacay maa yusaabu waa ka la ajar siiyo calaa tarkihi tgint tegistuu ka tegey baa qofka lagu ajar siiyaa oo uga tegay imtisaal daraadiid walaa yucaaqabu aan la ciqaabaynin calaa ficlihi samayntuu sameeyana aan lagu ciqaabaynin ayaa waxaa la yidhahdaa makruuh maxduur waa kii la xaaraantinimay wamaa kaana caطaau rabbika maxduura ay mamnuucan mid la diiday ma aha tacriifka marka waxa weeye wanaagsani waa in la yidhaahdo almaxduuru maa alaba sharcu tarkahu طalaban jaaziman yani waxaa la yidhaahdaa maxduur waa wuxuu sharcigu doono tegista laga tago doonis buu doonay go-an oo aan aqbali karin in lala yimaado bimacnaa aan saamaxayn oo ogolaanaynin in lala yimaado taasaa waxaa la yidhahdaa maxduur waxaasi ha ahaado qowl ama ficil ama camal bimacnaa qalbi ha ka dhaco ama dawa yani kor iyo kal meeshuu doona ha ka dhaco kaasaa waxaa la yidhahdaa maxduur baa la yidhahdaa marka oraahyada waxaa ka mida wax haaraana ictiqaadaadka waxaa ka mida wax haaraana ficilada la sameeyo waxaa ka mida wax haaraana wa haakada muxaramaadkuna daraja waaxida maahe waa calaa darajaat muxaramaadku waa kala sarreeyaan xurmaday sii kala daran yihiin qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shaya shirkigu waa xaaraan beentuna waa xaaraan shirkigu inuu xaaraan yahay beentuna xaaraan tahay xurmada waa ka siman yihiin laakiin xaaraannimadoodu waa kala daran tahay dadka qaar ba haddii lagu yidhahdo shirkigu ma xaaraan ba dee laga yaabaa inay yidhaahdaan maye waxa weeye waa gaalnimo war maye ha odhane waxaad tidhahda waa xaaraano wa acdamu muxaramin wax la xaaraantinimeyo waa ka ugu xaaraannimada daran maxaad u leedahay maye waa kufri kufrigu miyaanu xaaraan ahayn gaalnimada lafteedu waa xaaraan qul inamaa xarama rabbiy qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha ma dahara minha wma baطna wاlإsma wاlbagya bغayr اlxaqi وan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana binafsi اqur'an bu ilahay sheegay inuu shirkiga xaaraantinimeyo waayahay muxaramaadku shayga haddii la xaaraantinimeeyo yani fawran deg deg in looga tago ayaa waajib ah oo weliba ila alabad laga tago ila alabad ma soo gelayso khilaafkii ku saabsanaayo kale amarku ma fawri ba mise ma aha nahyigu waana fawri waana abadi waayo haddii lagu yihi waxa ha samaynin hadda laga bilaabo ha samayn ila abadna ha samayn daliil kaloo ku banaynaya haddaan la yidhi inaad wakti samayn karta xurmadu sidii bay u istimraaraysaa u daa'imaysaa waayo nahyigaa keensanaya canka walaa taqrabu zina hadda laga bilaabo ha u dhowaan dino ilaa intaad ka godgelayso marka waa fawri waana abadi